kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon kaal oo ka mida toddobaadlayaasha ka baxo himila f m islamarkaana aan diiradda ku saarno mawaadiicda la xiriirto aqoonta iyo kobaca garaadka dhegaystayaasheenna toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka waxbarashada inaysan ugu dhigin ciqaab cariiri yani oo cunug u dareemin intuu wax baranayo ilmaha markay wax baranayaan badanaa waxay dareemaan ama ay u arkaan waxbarashada in ciqaab iyaga lagu ciqaabayo ay tahay marka taas inaysan dareensiinin dareensiiyaan in faa-iido ay u tahay oo naftooda adduunya iyo aakhiraba faa-iido ugu tahay waalidkooday u tahay dowr ceenkee ah ayuu waalidku ku leeyahay waxbarashada carruurtiisa xog ayaan arrintaasi idinkaga haynaa barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinaya anigoo caliya waxaana farsamaynayo timijilac mar kale iyo barnaamijka aqoonkaal
hoodi hoodi hoodeen awqaasina bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobeysid awqaasina waa xabatu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabatu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabo jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aabo waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiyo
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u meeyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuuna nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labayg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabo taleefonka nooga qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
hagaagaynu gudaha usii galno barnaamijka waxbarashadu waa aasaaska iyo horumarka nolosha taa oo qof kasta oo dunida ku nool uu u baahan yahay waxayna laga maarmaan ay u tahay nolosha iyo horumarka qof kasta iyo bulsho kasta horumarkuna waxa uu ku xiran yahay heerka aqooneed ee qofka iyo bulshada wax kasta oo la rabo in la qabto waxay u baahan yihiin aqoon iyo karti horumar weyn oo la gaaraa waxa ay ku xiran tahay aqoonta oo lagu dadaalaa dowrka waalidka ee waxbarashada carruurta waxaa si faahfaahsan loogu qeexay maasooyin iyo gabayo muujinayo kaalinta wax ku oolka ah ee uu waalidku ku leeyahay waxbarashada carruurtiisa sidoo kale waxaa si gaar ah loogu caddeeyey daraasado kala duwan ka qayb qaadashada waalidka ee waxbarashada carruurta inay ka saacidi karto joogtaynta ardayga ee fasalka iyo sidoo kale in uu cunugu guriga si waafiya ugu dhammaystirto howlihii shaqo ee looga soo diray iskuulka sidoo kale waalidka waxaa qasab ah in uu ka qayb qaato koruqaadka iyo garaadka ardaga iyo inuu su-aalo dheeraad ah ku weydiiyo guriga marka uu yimaado waalidku waa inuu ogaado in guusha waxbarashada carruurta ay ku xiran tahay hadba inta uu juhdi geliyo waxbarashada iyo la socodka carruurtiisa waalidiinta waxaa qasab ah in ay xil gaar ah iska saaraan fahmidda iyo barashada nidaamka waxbarashada iyo kaalinta ay ku yeelan karaan waxbarashada carruurtooda haddaba dowr ceenkee ah ayuu waalidku ku leeyahay waxbarashada carruurtiisa maxaa farqi ah oo u dhexeeya waalidka ka warqaba waxbarashada carruurtiisa iyo midka aan ka warqabin sideese looga warqabi karaa waxbarashada carruurta weydiimaha iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya ustaad maariya cabdallah oo darajada labaad ka haysato maamulka waxbarashada marka la dhahayo waalidka la socda waxbarashada carruurtiisa waxay ka bilaabataa intuusan waxbarashada geynin canuga oo iskuulka geynin oo guriga cunug u joogo taas markaan leeyana waxaan ula jeedaa cunug marka diraasada la geyna ama waxbarashada uu bilaabayo marka hore waxaa waajib ah in laga warqabo garaadkiisa da-da uu jiro cunug ma ku habboon tahay inuu wax barto in dhinacyadaas ay fiiriyaan oo cunug ma u bisil yahay qof wax baranayo ama waxbarashada u sahlanaanaysa inuu yahay marka intaas waalidka ay meel soo saaraan oo da-da fiican waxbarashada ku bilaabayo canuga uu gaaro oo awoodiisa iyo maskaxdiisana ay ka saacidi karto inuu wax barto markaasaa la rabaa inay waxbarashadii canuga ay geeyaan waalidka markay geeyaan waajibaadka ka saarnaa marka hore in ka badanaa koreyso oo waxaa soo koraayo waxyaaba badana kusoo kordhaayo sida cunuga in uu laga warqabo liannu mujtamaca uu ku jiray wuu yaraa oo hooyo aabba iyo walaalo keliyo la noolaa la- marka iskuulka la geeyno wuxuu la noolaanayaa mujtamac intii uu la noolaa ka badan oo arday fara badan oo kala duwan oo deegaano kala duwan ka imaada iyo macalimiin oo la dhaqmaaya Een, taasna anigu marka ugu horeysa waxay ku noqonaysaa wax dhib badan maadaama uu gurigii iyo een, waalidka keliya uu ku koobnaa uu ka dhex baxay taasna inay mar walba ay ka warhaayaana laga rabaa ay ka saaciidaan siduu ugula falgeli lahaa mujtamacaas kale uu ku biiray sidoo kale waxyaabaha oo waalidka yani uu u sahlay inay cunugooda ka warqabaan waxaa ka mid ah in meeshii uu- cunugii uu wax ka baranayay amnigeedii iyo inuu si fiican ama si sahlan uu ku tegi karo goobta waxbarashada inay ka warqabaan een, saaxiibada oo markaas la fariisanaa iyo fasalka uu dhigto een, waxbarashadiisa sida ay tahay een, akhriskiisa iyo qoraalka iyadoo in- inkasta ay laga rabo waalidka intuusan waxbarashada geenin nin inuu kasoo dhiso qoraalka iyo akhriska Een, waalidka waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid ah in uu xoog saaro ama meel u saaro canugan qarshaadkii wax ku bara lahaa waxyaabihii qarshaadka ku bixi lahaa buugaagta u baahnaa lahaa oo kale Een, ee waxyaabaha ay kula socon karaanna waxaa ka mid ah in ay nidaamka canuga ay wax ka bedelaan cunuga marka hore s- een, guriga markuu joogay nidaamkiisa iyo guriga habka ugu jooga noocay ahayd laakiin marka waxbarashada uu kusoo biiro waxyaabihii iyo tartiibaadkii waa isbedelayaan Een, in waqtiga uu seexanayo wax ka bedelmaa macquul ah Een, waqtiga subaxi soo kacayay waa isbedelaya oo subaxi iskoola loo soo kalahayaa nidaamkaasna inay aad u- uun xoog u saaraan ay ka warqabaan markuu daraasada uu bilaabo canugu wax baranayana inay aad ugu saacidaan waalidka waxbarashadii iyo waxyaabihii uu soo qaatana xoogga ay saaraan raaxada dunidu waa naftii cid kastoona maqlaysay aan runta caadka ka qaadne codta oona dhegaysta calyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cabdibnaa hadduu malaa ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira calyaale calyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeya cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound calyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid ah ultrasound c t c iyo weliba baya chemistry raajiya casri ah iyo farmashiye ay taallo dawas tayo sare leh calyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka calyaale waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulisaafar laatanka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale calyaale hospital waxa uu ku yaalaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farinta dheer waxaad ka dhex xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
ma la dhihi karaa fahan la-aanta waalidiinta qaar nidaamka waxbarashada ayay carruurtu kaga faa'iidaystaan inaysan joogteen tacliinta Een, haa si fiican oo waalidka mar walba wuxuu ilmaha u yahay yani qofkii ay ku daya lahaayeen waaye Een, haddii cunug waalid haddii waalidkii ay mar walba dhiirigelin u sameynaynin canugii een, ama nidaamka waxbarashada aysan ka warhaynin canuga meeshaas fursada ay ugu soo baxayso fursadaas oo ah in wax uu asaga damco uu sameyn karo Een, waxyaabo badanay u sahlaysaa sida in uu cashirkii akhri waayo in uu boondo ho- hoose hadduu keeno xataa uu waalidka mar walba ka warqabin waxay waxay iyadana fududeynaysaa ama sahlaysaa in canugu markaas waxbarashada uu wadi waayo ama uu ka haro ama yacni meel hoose waxbarashadiisa ay noqoto Een, sidoo kale waalidka marka uu een, nidaamka waxbarashada la soconin iyadana waxaa la dhihi karaa waa waalidkaas inuu waalid wax bartay ahayn oo kale markuu waalidku wax baranin oo qoraalkii iyo akhriskii uu xataa waalidku uu dhibaayo canuga markaas ma naqon karo yacni canug oo waxbarashadii meesha laga rabay ka gaarayo ama heerka laga rabay kasoo baxaayo meeshaasna waxaa ka baxaysa waalidka iyo iskuulka inay xiriir sameeyaan Een, marmarka qaar markii canuga waxyaabo lasoo amro kale oo iskuulka laga soo faro waalidkaaga gaarsii la dhaho oo canuga soo gaarsiiyo waalidka inuu wa- fahmi waayaa laga yaabaa waxa uu la jeedo ama waxa laga rabo ama wax laga damacsan yahay Een, iskuulka markuu aadana ay dhib ka dhalato oo waalidka iyo maamul- maamulka markays arkaan oo kale waxyaabo badan inay isla fahmi waayaan ama macquul noqonayso halkee ayay tahay inuu gaarsiisanaado xiriirka waalidka kala dhexeeyo xarunta ay wax ka bartaan carruurtiisa xiriirkaas inuu noqdo mid fiicanaa la rabaa oo joogto ah oonan yacni inta iskuulka dhiganayo canuga aan istaagaynin Een, waalidka marka hore markuu canugu yaryahay uu guri ku hayay wuxuu kusoo tarbiyey ama kusoo barbaariyey barbaar fiican Een, wuxuu soo baray sida qalinka loo qabto ama wax loo aqriyo ama wax loo qoro marka dambe iskuulkoo keenay markuu iskuulka keeno marka hadduu xiriirkii iskuulkii iyo waalidka ka dhexeeya uu yaraado canugana waxaa waaye heerka erabin uma gaarayo ama sida ay ku haminayeen canugooda inuu noqdo ma gaarayo een, canuga xataa hadduu dareemo in waalidkii iskuulka xiriir aysan lahayn asagana meeshaas fursad kaleu ka helayaa oo wuxuu rabo sameynaya marmarka qaar waxaa laga yaabaa xataa inuu iskuulka aadin oo waalidkana la soconin een, inuu buundo hoose uu keeno iyo inuu mar walba iska ciyaaro oo waalidka ay la soconin waalidkii maamulka aysan ka sheekaysanin een, mar- mar walba oo waalidka u dareensiiyo canuga inuu ka warqabo iskuulka aado canugana faa-iido ay u noqonaysaa iskuulkana way u sahlanaanaysaa iyadana een, waalid ca- canuga markii uu wax- ay kala kulmaan oo kale si sahlan ay waalidka kula soo xiriirayaan een, waalidka iyo iskuulka iyo maamulihii iyo macalimiinta waxaa la rabaa in cilaaqo fiican oo oo iska war ka- een, iska warqab ah oo inay ka dhexeyso oo mar walbana canuga iyo waalidka xooga saaraan xataa hadduu uu fiican yahay cunugooda ay ku ogyihiin inuu fiican yahay oo waxbarashada ku fiican yahay uu cunug dadaalo oo nidaam leh oo tarbiyo fiican leh in- inuu aduu yahay xataa waxaa la rabaa in mar walba ay imaadaan iskuulka ay waqti geliyaan oo jadwalkooda ay kaga daraan waqti ay iskuulka kusoo booqdaan ay ka wareystaan maamulaha iyo macalimiinta iyo canugooda een, heerka uu maraayo iyo waxbarashada sida uu ku yahay iyo cilaaqada uu la leeyahay een, bulshadaas iskuulka ku dhex joogto iyo asaga een, kaliya lama raba canuga marka uu dhib geysto ama marka uu wax haleeyo ama marka uu waxbarashada ay ku adkaato kale markiiba adiga cunuga oo laga een, laga dareemo inuu een, hooseeyo ama uu dhib geystay in la waco waalid keliya lama rabo ee waxaa la rabaa mar walbo canugii oo fiican oo og tahay haddana inaad marmarka qaar iskuulka inaad usoo raacdo ood een, maamulihii iyo macalimiinta aad ka wareysato canugana aad dareensiiso mar walba inaad ka warqabto waxaa inta badan lagu eedeeyaa waalidiinta inaysan caruurtooda kala sheekaysan waxyaabaha la xiriiro duruusta uu soo qaatay taa maxay sababi kartaa Een, waxyaabo badan oo dhib ku noqonayo waalidka iyo canuga naftiisa ay sababi kartaa Een, waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa canugan maanta markuu iskuulka aada in su-aalo loo soo diray ama cashir soo xifdi la dhahay hadduu guriga kusoo laabto oo waalidka la sheekaysanin oo waalidka u weydiinin canuga waxyaabaha laga rabay Een, ilmahan waa iska taqaanaa markay waxbarasho ay ku jiraan ama da-dooda ay yar tahay badanaa waxbarashada xooga ma saaraan haddii waalidka markaas oo ku dhiirigelinaynin Een, waqtiga waqtiyada ay ciyaarayaan iska badan inuu iska hilmaamaa aa macquul ah oo waxaa dhici karta maalinta ku xigta markuu iskuulka tago inuu wixii loo diray uusan kasoo shaqeynin taasna waxaa keentay waalidka oo aanan weydiinin ama kala sheekaysanin waxbarashada ilmaha Een, sidoo kale waxay sababi kartaa canug inuu keliya ku ekaado waxyaabaha loo soo qoray laakiin haddii uu fursad u heli lahaa waalidka inuu su-aalo ilmihiisa maxaa lagu soo qoray intusi buuga maanta ciwaanka aad soo qaadata muxuu ahaa meeshaas wuxuu ka heli karaa macluumaad dheeri ah oo ka baxsan waxyaabihii loo soo qoray Een, markaasna wuxuu noqonaya canug yacni oo waa- waayo arag ah oo yacni een, kobac xagga maskaxda ah oo- ayuu yeelanaya markii marka walba oo waalidkiisa ay kala sheekaystaan duruusta ee ma- macluumaad ama tusaalooyin dheeri ah ay siiyaan taasaa marka meesha ka baxaysa haddii waalidku ilmaha la sheekaysanin oo waxbarashada kala sheekaysanin Een, e- waxaa kaloo dhici karta waqtiyada imtixaanka markii la gaaro inuu waalidkaba ogaanin waqtiga imtixaanka in la joogo oo yacni oo ku dhiirigelinaynin oo ka warqa oo yacni subax imtixaanka uu leeyahay keliya inuu ku baraarugaa laga yaabaa oo canuga oo dhammaanta imtixaanaan leeyahay laakiin hadduu kala sheekaysan lahaa oo mar hore ogaa lahaa yacni waqtiga imtixaanka inuu soo dhow yahay een, dhiirigelin iyo waqti wax ku akhristoo sii lahaa Een, in dhiirigelin la siiyo caruurta ama in dhiirigelin loo sameeyo maxay ka caawin kartaa Een, waxyaabo badan ay ka caawi kartaa ay ka mid tahay canuga markii dhiirigelin loo sameeyo wuu- wuxuu isku qabayaa kalsooni nafeed oo canuga isku kalsoon waxbarashadiisa iyo heerka uu joogo ku kalsoonoo noqonaya Een, awoodiisa u siyaadeyso oo xagga maskaxda xagga waxbarashada Een, een, waxbarashada yacni heer fiican uu ka gaarayaa oo mar walba imtixaan oo laga qaado ama qiimeyn lagu sameeyo wuxuu noqonayaa canuga fasalka ugu sarreeya ama ardayda ugu sarreysa oo ka mid noqonaya Een, wuxuu noqonayaa canug leh ujeedooyin muuqda Een, markii waalidka mar walba ee garab garabka canuga ay taagan yihiin yacni qof ujeedadiisa ama heerka uu gaaraya u muuqato oo waalidka farta ugu fiiqayo uu noqonaya Een, noloshiisa uu ku faa'iidaya wuxuu u faa'iide- u faa- u faa'iideynaya iskuulka xataa faa'iide u tahay Ee, iskuulka xataa waa macalimiintu way jeclaanayaan canugaas oo kale uu mar walba waalidkiisa ku xiran dhiirigelinta helayo een bulshada oo beri oo usoo baxaayo iyadana way ka faa'iideysaa een asaga naftiisa yacni faa'iiday u tahay een canugaas xataa wuxuu awood u yeelanayaa in ilmihii kale ama caruurta kale oo isku- iskuulka isla dhiganayeen in uu dhiirigelin usii sameeyo sida waalidka asaga dhiirigelin ugusii sameeyey oo isagana usii gudbinaya markuu arko in ilmo iska ciyaaraya ama waxbarashada ku fiicneen oo kale waqtiguu gelinaya waxaana sida asaga waxyaabihii loo soo sheegay ayuu haddana sii gaarsiinaya كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha darooggada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaaya yaaqay ha nagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarka ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo sameynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan celinta gabdhaha da' kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqan celinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqan celinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex الأبرار كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة ugu dambeyntii muxuu yahay habka ugu wanaagsan ee waalidka een, uu ku hagaajin karo waxbarashada carruurtiisa Een, habka ugu wanaagsan waxay waxay tahay in dhiirigelinta hadda kasoo sheekeynaynay mar walba loo sameeyo ee joogto u noqoto Een, xataa markuu waxbarashada canuga dhammeeyo xataa dhiirigelin mar walba u baahan yahay waalidka waxaa kula dardaarmaya in ay dhiirigelin joogto ah ay ilmahooda u sameeyaan Een, sidoo kale ka warqab cunuga een, caruurta mar walba oo laga warqabo ama loo muujiyo in laga warqabo iyadana waxay u sahashaa in ay meel fiican ay kasoo baxaan iyo qiimeyn oo nafsaani ah in lagu sameeyo canuga mar walbo lianna qofka bini aadamka mar walba uu isbedelaa canuga inuu xanuunsado laga yaabaa uu yacni daraasada sida uu marka hore ku ahaa uusan kusii ahaanin laakiin markii mar walba waalidka cunuga uu ogyahay dabeecadiisa iyo xaaladaha markaas uu ku sugan yahay la socdo iyadana waxaa u fududaanaysa canuga in uu waxbarashadiisa ay u hagaagto Een, sidoo kale in ay xoogga iska saaraan waalidiinta waxyaabaha ay waxbarashada ugu baahan karaan ilmaha awood siina siinayo cunugii oo si uu waxbarasho fiican uu ku gaaro Een, waxbarashada inaysan ugu dhigin ciqaab ama een, cariiri yacni oo cunuga ku dareemin uu dareemin intuu wax baranayo Een, ilmaha markay wax baranayaan badanaa waxay dareemaan ama ay u arkaan waxbarashada in ciqaab iyaga lagu ciqaabayo ay tahay marka taas inaysan dareensiinin een, dareensiiyaan in faa'iido ay u tahay oo naftooda adduunya iyo aakhiraba faa'iido ugu tahay waalidkooda ay u tahay Een, een, mar walbana ay u muujiyaan jacayl waalidnimo dabcan markay caruurta ay wax baranayaan keliya waxbarashada dee xooga kaliya waxbarashada k- een, waxbarashada kaliya haddii xoogga la saaro een, dhib ay noqonaysaa marmarka qaar in cunuga lo- een, loona siiyo sida in waxyaabaha marmarka qaar oo qisooyin ama sheekooyin loogu sheekeeyo oo waqti la siiyo marmarka qaar een, hooyadii aabihii iyo walaaladiina guriga waqti waqti oo ay ku sheekaystaan loo fasaxo marmarka qaar inuu ciyaaro ama la sheekaysto ama la ciyaaro saaxiibadiisa loo fasaxo marmarka qaar in yacni loo wado xataa booqasho ama ehel lasoo booqanayo marmar qaar waxaa la rabaa in telefisyoonka oo waqti laga siiyo uu ku fiirsado waxyaabo fiican iyo waxyaabo waxbarashada kakabaa in loo shido marka waxyaabahaas ama waqtiyadaas haddii aad iskugu darto canuga wuxuu noqonayaa canug waxbarashadiisa iyo horumarkiisa xooga saaro een, tan ugu dambeysa aan waalidiinta kula dardaarmayno waxay tahay in waalidiinta ay u noqdaan qudwa xasana ku dayasho fiican waalid een, ca- caruurta badanaa waalidkooday fiirsadaan waalidkooda duu fiican yahay waxay u badan tahay boqolkiiba sagaashan inay fiicnaadaan een, hadduu waalidkooda yahay waalid yacni wax walba xooga saaraynin ama waalid aan ka warqabaynin caruurtooda oo iska ihmaalinayo ayagana taasaa fursad u noqonaysa ayagana in oo yacni nolosha meel fiican ay ka gaari waayaan marka waalidka ugu dambeyn waalidka soomaalida ugu dambeyn waxaa ugula dardaarmayaa intaan soo sheegnay iyo in ka fiicanba inay ku dhaqmaan ay mar walba xooga iska saaraan caruurtooda gaar ahaan intay yaryihiin ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casriya oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nuuc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgoodska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan guud ahaan waa inaga intahaa barnaamijka aqoonkaal oo aan ku soo qadanay macluumaad kala gedisan waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinayay cali cabdulaahi hilowleh waxaana farsamaynayay timijilac inta aan ku kulmi doono toddobaadka xiga barnaamij midkan la mid a waxaan idin leenahay annagoo isku duuban nabadgelyo
umya aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana kuwa baabiyeen markaad oradda dhaqaaqdo inaa lambataa u xuwe
intaadan ballay ciladan anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaas bay ku tahe awlaadda ku dara dugsiga awlaadda ku dara dugsiga
intaad ambanlayd cilada anigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay awlaadda ku dara dugsiga awlaadda ku dara dugsiga